qaxii iyo dhibaatadii meesha ka dhacday walaalayaal wixii la qaban karay waa la gurmaday dahdah waa iska jiraa guddigii waa la kulli maayarkaa sharaxay guddigii wasiirada iyo maayarku waa shireen way isu yimaadeen waxay hayaanna dadka weli eh, banaanka ku maqaan oo daadsan iyo dadka duruufuhu hayaan bay baa lala soo la wadaagi doonaa oo lasii la- lagu caawi doonaa haddii laa yidhaahdo taas guddigii baa shaqaynaya mar labaadna baaqayga waa ku celinayna waxaan leenaha dadka reer galmudug dal iyo degmadaha joogtaanba walaalihiina dhibaatada ku dhacday ee reer gurceel soo caawiya gacan siiya taasna waa ku celinaynaa waa la soo caawiyay runtii ilaa dadaalka intii soo ka jawaabtay oo weliba een, soo horumartana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaana leenahay ilahi idinka abaalmariyo saaladii iyo meelihii danta guud oo dhibaatadu gaartay wasiiradiina waa soo dirnay iyo eh, hay-adihii gaarka oo u- u lahaa mas-uuliyadeeda lahaa waana tegaynaa galmudugna si kastay u itaal yar tahay waxbay ka qabanaysaa waa- waa la bilaabaya berri insha allah